shacbiga guud ahaan iyo taageerayaasha xisbigaba waxaan ugu baaqaynaa inay amniga ilaaliyaan waxaa kaloo aan ugu baaqaynaa una sheegaynaa dhammaan shacbiga somalilan iyo taageerayaasha xisbiga wadaniba inuu maanta wadahadallo bilaabmay komishinka doorashooyinka qaranka iyo xisbiga wadani si loo xalilo codsiga iyo tabashada uu gudbiyey xisbiga wadani wadahadalkii koowaad waanu yeelannay maanta waanu u gudbinay wixii dareena iyo tabashooyinaba aanu u aragno in xaaladan lagaga bixi karayo oo ah isqancin kuna saabsan dhammaan wixii xisbigu dalbaday inay fuliyaan codsiga waanu gudbinay waxaanu suumaynaa wadahadal labaad oo aanu ku heli doono go-aanka komishanka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacbiga iyo gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani inay naga warsugaan waxaanan rajaynaynaa xaaladaas in la xaliyo oo xal laga gaaro qanciya xisbiga iyo taageer